xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry oo weli ku guda jira booqashadii dalalka geeska afrika ayaa maanta gaadhay dalka jabuuti halkaas oo ku yaallo saldhigga milatari ee ugu weyn afrika master kerry ayaa la kulmay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo wasiirka arrimaha dibadda maxamuud cali yuusuf goordhow waxaa inoo soo socda faahfaahin shir jaraa'id oo ay wada qabteen wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti iyo wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka balse marka hore wariyahayaga ramadaan muuse oo ku sugan jabuuti ayaa xuseen barre aadan oo washington jooga uga warramay imaatinka wasiirka ama xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka uu ku tegey dalka jabuuti maanta sagaalkii aruurnimo kolkay saacadda jabuuti ay ku abaarnayd ayuu kasoo degay xogayaha muraha dibadda ee maraykanka john kerry garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee magaalada jabuuti halkaas oo wasiirka amuraha dibadda ee jabuuti maxamed cali yuusuf iyo wasiiro kale oo xukuumadda ka tirsan ay dhammaantood kusoo dhaweeyeen xogeyaha muraha dibadda ee maraykanka kadib garoonka diyaaradaha markii ay kasoo dhaqaaqeen waxa ay soo gaadheen maskiidka amba masjidka salmaan lagu magacaabo dalka boqortooyada sacuudi arabia oo ka dhisay magaalo madaxdan jabuuti ee riboorka amba madaarka jabuuti ka agdhow halkaas oo john kerry uu kula kulmay maskiidka dhexdiisa wakiilla matelaya bulshada rayidka dhalinyarta ardayda jaamacadda iyo dhalintii iyagu kal hore ka qayb qaatay dhalinta kamidka ah dhalinta afrikaanka ee madaxweyne obama la kulantay iyo reer jabuuti kamid ahaa qeybtaasi aan afrikaanka iyadoo halkaas ay iskula soo qaadeen oo john kerry dhalinyartii kolkuu la hadlay iyo qeybahaasi aan bulshada rayidka dhammaan uu tilmaamay sida dawladda maraykanku ay mar walba ugu heelan tahay inay wadamada afrikaanka iyo mujtamacyada kala duwan ee afrikaanka ee gacan xoog leh ay ka siiso horumarkooda iyo mustaqbalkoodaba kulankan wuxuu ka dhacay maskiidkaasi aan salmaan dhexdiisa sababtuna waxay tahay maraykanka oo muujinaya inaanu ahayn kala dagaalamaya islaamka hase yeeshee uu yahay mar walba in maraykanku ka gacan siinaya in mujtamacyada kala duwan ee islaamka ee dunida iyo xidhiirka wanaagsan ee dawladda maraykanku ay la leedahay ummadaha kala duwan ee islaamka waa tahay john kerry mas-uuliyiinta jamhuuriyadda jabuuti yaa kale ula kulmay waxa ula kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle oo qasriga madaxtooyada ku qaabilay xogeyaha muraha dibadda maraykanka john kerry waxaana laysla soo qaaday xoojinta iskaashiga wanaagsan iyo cilaaqaadka u dhexeeya jamhuuriyadda jabuuti iyo dalka maraykanka waxaynu ognahay dalkan jabuuti in saldhigga military ee qaaradda africa ka jira ee keliya inuu yahay maraykanku ku leeyahay jabuuti sidaasi awgeedna ay iskaashigooda beryahan dambe sanadba sanadka ka dambeeya uu sii xoogeysanayo sidaasi awgeedna uga mahad celinayo madaxweynaha jabuuti in iskaashigaasi wanaagsan ee dawladda jabuuti ay mar walba la garab joogto wax alaaliya waxayaan dawladda maraykanku ay uga baahato sidoo kale dawladda maraykankuna ay fudaydin fara badan iyaduna dhinaceeda u samayso oo suuqa maraykanka iyo qeybahan xagga tamarta powerka iyo waxyaabihii sida gaarka in maraykanku gacan xoog le uu ka geysan doono madaxweyne obama ay soo soo qaadeen madaxweyne ismaaciil cumar geelle markii ay kulanka yeesheen waxa uu tilmaa waxa uu marka hore mahadcelinta ayaa uu jeediyey dawladda jabuuti aan john kerry kadibna wuxuu uga mahad celiyey madaxweynaha jabuuti xogeyaha muraha dibadda ee maraykanka sida wanaagsan ee mar walba madaxweynaha jabuuti uu kaalin xoog leh uga geysto nabadeynta iyo doorka jamhuuriyadda jabuuti ay ka qaadato guud ahaanba degmadan geeska africa iyo gaar ahaanba arrimaha soomaaliya nabadeynta iyo sidii ummadda soomaaliyeed haybadoodii iyo sharaftoodii ay iyo karaamadoodii ay ugu soo noqon lahayd beesha caalamka dhexdeeda
wariyaha v o a dalka jabuuti ramadaan muuse oo isagoo ku sugan jabuuti khadka telefoonka ugu warramaya xuseen barre aadan oo washington jooga kulamadaasi kadib ayaa haddaba john kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf waxay si wada jira u qabteen shir jaraa'id iyaga oo ka hadlay la dagaalanka argagixisada iyo xagjirnimada arrimaha soomaaliya oo ay jabuuti ciidamo ka joogaan xaaladda dalka yemen iyo iskaashiga maraykanka iyo jabuuti wariyaheena maxamed colaad xasan oo istuudiyaha la fadhiya ayaa warbixinta booqashada kerry ee jabuuti warbixintan kooban inooga hayo colaad mahadsanid caasha dalka jabuuti oo faransiisku uu horey u gumaysan jiray ayaa ka mid a dalalka dhinaca ku haya badda cas oo uu maro ilinka laga galo kanaalka istraatiijiga ee suweys waxaa ku yaalla saldhigga militari ee ugu weyn ee maraykanka ee afrika ee laga hago howlgallada argagixiso la dirirka ee soomaaliya yemen iyo meelo kale oo afrika ah jabuuti oo ah dal yar oo dadkiisa lagu qiyaaso siddeed boqol iyo konton kun oo qof ayaa martigelisa qaxooti gaaraya siddeed iyo labaatan kun oo qof oo soomaali u badan waxaa kaloo jabuuti ay ka mid tahay dalalka ciidamada nabad ilaalinta ku tabarucay howlgalka midowda afrika ee soomaaliya sidaa daraaddeed waxay jabuuti ahmiyad istaraatiijiyadeed iyo mid gaar ahba u leedahay maraykanka iyo la dagaalanka argagixisada gobolka xogaya keeri ayaa la kulmay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele iyo wasiirka arrimaha dibadda maxamuud cali yuusuf waxa uu sidoo kale booqday masjid weyn oo ku yaala magaalada oo uu kula kulmay dhallinyaradii reer jabuuti ee ka qayb galay barnaamijka tayaynta iyo horumarinta hogaamiyaasha dhallinyarada afrika ee mustaqbalka ee uu hindisay maamulka madaxweyne obama sanadkii labada kun iyo tobankii isagoo ku booriyey inay kaalin ka qaataan ka samata bixinta dhallinyarada arrimaha xagjirka iyo sidii dhallinyarada loogu abuuri lahaa shaqooyin waxa uu sidoo kale la kulmay askarta ciidamada maraykanka ee ku sugan xerada cam lemune oo saldhig u ah qiyaastii afar kun iyo shan boqol oo askarta maraykanka ah ee ka howlgala afrika Because of its strategic location and its proximity to areas of concern, uh, the threat that it faces from Al Shabaab extremists on its own border.
sababo la xiriira halka istaraatiijiga ay ku taallo iyo u dhowaanshaheeda meelo aan aad uga warwar qabno halista iyadoo ka soo wajahaysa ururka xagjirka ah ee al-shabaab ee soomaalida oo ay daris yihiin jabuuti waa dal hormuud ka ah la dagaalanka argagixisada waxaana sii wadi doonaa in aanu si dhow ugala shaqayno qorshooyinka la dagaalanka argagixisada guud ahaan gobolka master keeri ayaa uga mahad celiyey jabuuti kaalinta ay ku leedahay la dagaalankaasi argagixisada martigelinta saldhigga militari ee maraykanka ee afrika iyo doorkii jabuuti ay ku lahayd soo daadguraynta muwaadiniinta maraykanka ee colaaddu ay ku qabsatay dalka yemen shir jaraa'id oo ay wadajir u qabteen master keeri iyo wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa marka laga soo tago nabadgelyada gobolka iyo la dagaalanka argagixisada waxay sidoo kale ku dheeraadeen xaaladda bini'aadnimo ee dalka yemen oo jabuuti dhinaca badda dariskala master keeri ayaa ku dhawaaqay ku dhowaad siddeed iyo lixdan malyan oo dollar oo deeq cusuba oo maraykanka uu ku bixinayo qaxootiga yemen wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in lacagtaasi lagu taageeri doono hay-adaha siinaya cunnada biyaha hoyga iyo tasiilaadka kale ilaa iyo lix iyo toban malyan oo qaxooti reer yemen ah oo tabaalaysan master keeri waxa uu sheegay inay ka shaqaynayaan sidii loo haki lahaa dagaalka iyo duqaymaha ciidamada isbahaysiga ee sacuudiga uu horkacayo si malaayiin qof oo cunno la'aan iyo caafimaad darro la tabaalaysan loola gaaro gargaar degdega I will be there in Saudi Arabia tonight. Uh, we will be discussing the nature.
waxa uu yidhi waxaan caawa tegayaa sacuudiga si aan ugala hadlo sida markaasi loo hirgeli karayo iyo nuuca ay noqonayso colaad hakin si gargaarka loola gaaro dadka reer yemen wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga waxa uu ii sheegay in xabajoojintaasi ay diyaar u yihiin waxaa kaloo la ii sheegay inay jiraan astaamo muujinaya in xuutiyiinta laftoodu ay doonayaan in xabajoojintaasi la sameeyo keeri waxa uu sheegay in maraykanku uu aaminsan yahay in xal militari uusan noqon doonin kan ugu dambeeya ee soo afjara dhibaatada ka taagan yemen sidaa daraaddeedna ay dhiirigelinayaan wadaxaajood ay qaramada midoobe qayb ka tahay oo dhinacyada yemen isku haya ay yeeshaan wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa isna sheegay in dalkiisu uu ka soo daadgureeyey yemen ilaa iyo labayo toban kun oo qaxooti ajnabi ah oo ay ku jireen ilaa iyo shan boqol oo muwaadin oo u dhashay maraykanka oo ka soo cararay colaadda yemen maxamuud cali yuusuf waxa uu intaasi ku daray in dowladda jabuuti ay keligeed dusha u ridatay culayska hawshaasi waxa uu sheegay in qaar ka mida qaxootigaasi oo ay ku jireen laba kun oo qof oo reer yemen ah ay ku nool yihiin xero ku taala gobolka uboq ayna codsadeen in loo wareejiyo holhol We launched the, the call, the, the, the, the appeal to the international community so that the assistance uh, can uh, flow in. But so far we are still expecting that response. But anyway, uh, over the overall condition...
waxaan u diray beesha caalamka baaq ku wajahan sidii qaxootigaasi gargaar loola soo gaari lahaa laakiin weli waxaan filaynaa jawaabta ay codsigaasi ka bixinayaan laakiin guud ahaan xaaladda qaxootiga waa mid wanaagsan waxaan u dirnay dhakhaatiir caafimaad oo ka socda hay-ada caalamiga halka dowladda jabuutina ay bixiso cuntada qaxootiga iyo tasiilaadka kaleeto ee nololeed ka hor inta uusan tegin jabuuti ayaa master keeri waxa uu soo maray dalka kenya waxa uu tegey magaalada muqdisho halkaas oo uu ka ballan qaaday taageero maraykanka uu la garab istaagayo hirgelinta nidaamka dawliga ah ee soomaaliya iyo la dagaalanka argagixisada keeri ayaa noqonaya xogiyii ugu horreeyey ee maraykanka ka socda ee booqda abid dalalka soomaaliya iyo jabuuti aad baad u mahadsan tahay waryaheena maxamed colaad xasan warbixintii uu ka diyaariyey booqashada john kery ee jabuuti waxaana la soo jeedinaya ibraahim xasan daandure oo labaduba stuudiyaha ay la fadhiya